Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Maamulka Somalilan ayaa xariga ka jaray xarun caafimaad oo laga hirgeliyay magaalada Waruri oo ka tirsan gobolka Saraar. Munaasabadda xarig jarka ayaa waxaa goobjoog ahaa mas'uuliyiin ka socday Wasaaradda Caafimaadka Maamulka Somalilan, xildhibaano, wasiirro, maamulka degmada Waruri, iyo qaybaha kale ee bulshada deegaanka. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Maamulka Somalilan Xasan Maxamed Gaafadi oo xariga ka jaray xaruntan ayaa bulshada kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan xaruntan.
sharaf iyo karaama ii tahay maanta inaan imaado magaalada Wariir oo ah magaalo taariikhi ah magaalo qiimo badan leh magaaladii saldanadda magaaladii talada aad iyo aad baan runtii ugu faraxsana inaan maanta idin soo gaadho markii aan maqlay waxaa la furayaa cisbitaalkan oo laga furayo Wariir dana badan iyo howlo badan oo qaranku leeyahay baa taagan waxay la noqoteen inaan dhaafin qaar anaa wali la ictiraafin baynu nahay qaran miisaaniyadiisa iyo markaanu dibadda ka joogay wax badan baa la cunaa iyo wax badan baase waxbaa la maqli jiray miisaaniyadda qaranku hayaa waa kooban tahay culaysyo badanina way jiraan haddaan la isku tashan oo muwaadiniintu kuwa ka dhisay garadayo kuwa hallan ka dhisay iyo kuwa la midka ayba aanay jaakiraan iyo kuwa la midka ah waxaan soo jeedinayaa aqoon-yahanadu inay iyo qurbajoog inay qayb ka qaataan horumarka dalka wasaaradda iyo xukuumadda iyo fulintii waxaa codsateen oo maqlaynaa ambalaas baa ugu xoog weyn baahidana way muuqataa oo magaalo badan oo bilisha badan leh waxaan filayaa wasiirka odhan doona kaa ka hor dhici maayo annagu baarlamaan baanu nahay gruubkayga baarlamaanka joogaano oday u ah annagu waxaanu qaadanaynaa iskuulka Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ee bulshada ku nool magaalada Wareere ayaa soo dhoweeyay xaruntan cusub iyaga oo u mahad celiyay Wasaaradda Caafimaadka Maamulka Somalilan.
waxaan u mahad celinaynaa wasiirka caafimaadka oo wariir aanu ku casuunnay halkan waa wiriir iyo dhulkii ugu wardheera waa webiga oomani halkuu wegad ka yeesha mar haddii askuul waadaxa iyo waarar laga jeexay oo leedhkii wadaxgaa yahay waaga berigiisa dowladdiina warkaa gaadhay waafiga ahaa maantana wasiirrada nimcada nala wadaageen wixii dhiman inay buuxiyaan yaan u weeraray Magaalada Wareere oo ka tirsan gobolka Saraar ayaa horey u lahayn xarun caafimaad taasi oo baahi weyn ay u qabeen bulshada degmada, balse xaruntan cusub ayaa wax weyn ka tari doonta baahiyaha caafimaad oo ay qabeen bulshada degmada.